maxamed aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walboo joogtaan iyo si walboo maqalkayga raadhiyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo ee raadhiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ugu daroon wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda galmudug iyo kulamo ah ilaa iyo xalay ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug oo kulamo ka wada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guulo wax ku ol ah oo ay gaareen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug iyo qancinta qaar ka mida beelaha dega galmudug oo ay ku guulaysteen guddigaasi xaalad abaareed oo ka jirta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gedo qodobada iyo kuwo kale ayaad saaxiibyaal ku maqli doontaan warka subaxnimo ee radhiyo cadaado iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha toddobaad ee luulyo sanadu waa laba kun sagaaliyo toban waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo ee radio cadaado qodobadii ugu door korona ayaad maqasheen saaxiib yaal waxaan ahay jile jaamac jile qaybta farsamada warka qeyb waxaa saa ka qaabeynaya xasan axmed maxamed soo saarista waxaa qayb ka geystay cabdirashiid cali maxamed mar kale saaxiib yaal subax wanaagsan aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo xalay ka socday kulamo isdabajoog ah oo u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre iyo xubnaha maamulka ahlu sunne ee ku biiray galmudug saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa kulamadan xasaasiga ah ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ay uga socdeen ra-iisul wasaare xasan ali kheyre iyo madaxa xukuumadda galmudug iyo weliba hogaamiyaha mayalka adag ee ahlu sunna sheekh maxamuud oo dhowaan ku biiray maamulka galmudug kulamadan oo ay ka dambeysay ayaa waa kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa laysla afgartay in howlaha maamulka galmudug ee ka socday magaalada ruusamareeb ay ku socdaan sidii caadiga ahayd wararka kulamadaasi laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay isla gaareen heshiis isafgarad ah isla markaana ay qayb ka tahay in howlahaasi ay sii socdaan sidoo kalena dhuusamareeb ay ka socdaan arrimihii samata bixinta dib u heshiisiinta iyo sidoo kale arrimaha kale ee galmudug khilaafka haatan kasoo dhex cusboonaaday madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku sugan dhuusamareeb iyo maamulka ahlu sunna ayaa waxa uu bilowday kadib markii xubnaha ahlu sunna ay diideen in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka soo degaan garoomada diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb iyo weliba magaalada gurceel oo ay dhammaan ka taliyaan maamulka ahlu sunna muddo hadda laga joogo bil iyo dhowr cisho ayaa dowladda federaalka ah iyo hogaankii ahlu sunna ee ku biiray galmudug ay wada gaareen heshiis hoosaadyo aan weli saxaafadda loo soo bandhigin iyadoona ciidamada ahlu sunna lagu biiriyey kuwa dowladda soomaaliya ha yeeshee weli waxaa muuqata in aanay ka amar qaadanayn dowladda balse ciidamadaasi ay ka amar qaataan maamulka ahlu sunna guddiga shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ayaa waxa ay kulamo ka wadaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay si ballaaran u soo dhoweeyeen xubno ka socda guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo uu hogaaminayo guddiga waa guddoomiyaha guddigaasi doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow guddiga qabanqaabada shirka shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ayaa waxaa soo dhoweynta kadib ay kulamo wada tashi ah la qaateen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi xubnaha guddigan qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega galmudug ayaa waxa ay bulshada gaalkacyo uga mahad celiyeen soo dhoweynta iyo martigelinta heerkeedu sarreeyo ee ay u sameeyeen waxayna sidoo kale u soo bandhigeen qorshaha iyo casuumaadda shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ee gogashiisa ay taalo caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb bulshada ayaa waxa ay kulamadan ay la yeesheen guddiga ay kala hadlayaan sidii galmudug loo midaysan loo dhisi lahaa isla markaana beelaha galmudug ay uga qayb qaadan lahaayeen shirweynaha dib u heshiisiinta oo gogashiisu ay taallo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddigan oo ka kooban laba-iyo toban xubnood ayaa waxa ay dhowaan ku dhawaaqeen in shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug uu ka dhici doono dhuusamareeb isla markaana uu dhici doono agosto shanteeda bisha soo socota ee agosto laba kun sagaal iyo toban oo haatan muddo kooban ay inaga xigto guddigan oo kulamada ka wada magaalada dhuusamareeb waa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa haatan waxa ay u muuqdaan kuwo ku sii fidaya isla markaana guulo ka soo hoynaya arrimaha galmudug dhanka kale isla guddigan waxa ay guulo ka soo hooyeen kulamo ay hore ula soo qaateen xubnaha siyaasiyiinta ah ee deegaanada ay soo mareen guddigan waxa ay inta badan cagta soo marsheen qaybo badan oo ka mid ah deegaanada galmudug balanballe cabudwaaq xeraale iyo huurshe iyo deegaano kale oo ay soo mareen ayaa waxa ay kulamo waa hidadiilo wax ku ola ay ka soo hoyeen kulamadii ay la lahaayeen waxgaradka siyaasiyiinta iyo dhaqanka deegaanada ay soo mareen ugu dambeyn deegaanka hursho oo ahaa deegaankii ugu dambeeyey ee ay soo maraan marka laga reebo magaalada gaalkacyo waxaa ka soo daba yaray islamarkaana laga helayo warar ka soo baxaya in ay aqbaleen in ay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb iyagoonan wax shuruuda ku xirin halka deegaanadii kale ay ku xireen shuruudo ugu dambeyn deegaanka xeraale ee gobolkan galgaduud waxaa odayaasha dhaqanka ay horaantii waa isla kulankan ay shuruudo adag ku xireen in maamulka galmudug waa in magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug lagu wareejiyo ammaankeeda dowladda dhexe ee soomaaliya taa oo maamulka ahlu sunna ay ka biyadiidan yihiin arrinkaasi hore tabashooyin fara badan ayaa uga jiray waxaana guddigan markii la magacaabayba ay qaar ka mid a beeluhu ku dhawaaqeen in aysan aqoonsanayn islamarkaana aysan qaadan doonin qodobada ay soo saaraan guddigaasi balse waxaa muuqatay in xubnaha guddigan ay guuro ka soo hooyeen qaar ka mid a beelaha dega galmudug oo ku casuumeen shirka dib heshiisiinta ee ee magaalada dhuusamareeb ka furmi doona shanta agoosto ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waayahay dhanka iyo haddii aynu eegno buur dhuubo iyo weliba gobolka gado waxa ay saameyn waxaa ka jira gobolka gado ee soomaaliya saameynta abaar xooggan oo ka jirta deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi gado waxaana ay dadka iyo duunyada ku nool deegaanadaasi ay la daaladhacayaan la tacaalidda xaalad abaareed oo haatan ka jirta deegaanadaasi deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka gado waxaa haatan saameyn ku leh abaar ka jirta qaybo ka mid ah gobolkaasi waxaana dad ka mid ah dadka deegaanadaasi ay bilaabeen inay u barakacaan deegaanada iyo degmooyinka laga heli karo adeegyada aasaasiga ah ee ay ku dhisan tahay nolosha baniaadanimada sidoo kale waxa ay xaaladii soo wajahday xoolaha ee nool ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi gado si gaar ah deegaanada ay saameynta ku yeelatay abaartan iyo barakaca dadka kusoo barakacayba waxaa ka mid ah degmada buurdhuube ee gobolkaasi waxa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo nuux waa guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo oo lagu magacaabo nuux xuseen nuur in ay xaaladu haatan ka taagan tahay deegaanadaasi isla markaana ay abaari saameysay qaar ka mid ah dadka iyo duunyada ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolkaasi isagoo la hadlaya redio cadaado waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa kaloo laakiin degmada ku cusub yani dad barakayaal ee halkaasi ilaa iyo aadan bay bukool ka imaado ayaa mar walba ay kusoo yacni deeliga yani lagu jiro yani hagaaga ama qodobka lagu jiro beerahin yani sanadkan si fiican ba yani roobkii ee ugu diin marka alxamdulilah marka dadkaas yani barakacayaasha simber uu soo gaarayo yani buurdhugo oo yani la daaldaysmid alxamdulilah xaalada amniga iyo nabadgelyada waa boqolka boqol ها نواعيجه تولين كبرو يعني يعني هوسطه iyo macnaha meel buuruu ku baahsana sidii baahi boqol ah dadka yani beeraleyda ah dad badan la soo jiri yani xilliga abaaraha yani ama sida jiilalka ama hagaagi marka dadka haddii beerihi yani tabadan ay bixi waayaan ama yani abaarada loo qalo ama biilaan iyo waxsaasay dhaama roob la-aanta ay yaraata marka dadka deegaanku yani u dhuubay yani ay kusoo xayaamana yani ay imaadaan say noloshooda ay u raadsadaan yani waxay ka maarayaan haa haa boqolkii boqol meelaha qaar yani waxaa weyaan walihii meelihii yani dadkay abi jirin meel haddii laayo macnaa shan iyo toban kilomitr u jirto keeda la yidhahdaa kusii bilowdo oonka yani weli yani hadda haween agaaga biinta ay fiicaniin ayba soo gaari karin yaa iskaga jirta meelaha kasii fogfogna ay u dhowday sanadkan walihii yani abi jirin hoolihii ama dadkii ku nooleen biyadu maaan gelin baa la dhihi karaa معناها ساسبا أنا دبعتها سبا يعني أونكاس يو معناها حرابتاس بكجري يعني بيلانتا ويجرتا يعني بيوما كهرن يعني بورو مايا مايا مايا أدو ويرا يعني ملا فوق مل مل ويجرتا يعني أو روبيرو يعني مل سكوتا يعني ولي سكوتا لانو أمي يعني ماشا سكبها يعني أو أو معناها جيري كبها ما علمر ولا بوستي نوبي يعني roob yani dadkaas ama hoolooda ay kaafiyayaan deegaanka oo dhan maray male waa iska abaara un dhulka hadda guga
guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudana waxaa intaa ku eg warkii subaxnimo eed kala socoteen mawjada sideed sideed dhibic shan megaartis radio cadaado waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jile jaamac jile farsamada waxaa fadhiya xasan axmed maxamed soo saarista waxaa qayb ku lahaa cabdirashiid cali maxamed mahad ee ka gaarto tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo